dibadbax ayaa ka dhashay kadib dil uu askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka u geystay wiil ku shaqaysanaya mootada labalgooleyda dilka ayaa yimid ka gadaal markii uu askarigu wiilka weydiistay lacag baad ah oo dhan toban kun oo shilinka soomaaliga ah askarigii ayaa ka carooday arrinkaas wuxuuna islamarkiiba goobta ku dilay wiilkii mootoolaha ahaa isku soo baxay halkaas ka dhigeen dad ka carooday dilka loo geystay wiilkan oo iskugu jiray dad ku shaqaysta mootooyinka iyo qaar ka mid ah bulshada ayaa la hadlay warbaahinta maanta wiilka meesha lagu dilay wuxuu ahaa mid labalugaaley ee ka kiraysto weliba kira ayay ka ahayd waxa laysku haystana waa toban kun isi misena macnaha ee shan kun ayaan haya waa kuu soo celinaa maya iima soo laabanaysid ayay ahayd marka dhibkan meesha ka taagan ilaahay ayaa yaqaano qofka mas-uulka ka ah in uu qabto ciidankaas wuu soo saari karaa qof alaala qofka meesha uu keenay wuu og yahay qof inta tiradooda ay tahay wuu u tirkooban yihiin ciidan xisaab aysan lahayn ma joogo meeshan ciidankaas shacabka muslimiinta oo maskiinta ah ee baabi'inayo ha laga qabta ayaan leeyahay shan kuna shilin soomaaliya loo dila soomaali weyney haddaa qof walba u cabsado oo guriga gadaal u galo berina tia ushii walaalkaa ku dhacda gumidkeedaa kuu yeela de xaqa laga hadlo ee saana maana saana laisku dhaamo sidoo kale qaar ka mid ah dadkan ayaa waxay yidhaahdeen sidan shan kunoo loo dili ma haysto buga la sii ama kan magaciisa muuqaloo dilo darado midaa meeshan lagu dili ma faamino waxaana maalin kasta dhacdaa nin shan kun loo dilay maanta keliya ma aragno maalin kastaa nagu sameeya aniga yaa ujeedid maanta mootadaa soo wado toban liif ka badan ay ugu dhacdo baalotooyinaa lagu ridaa laakiin dadka ninna dilay ninka dilan waxay dhahayeen waa la haayaa haddana mudaaharaadka wax nagu qasbana waxay tahay macnaha xaquuq darada neesto maalin kastaba noola dilaayo oo dhibaatada maanta nagu taagan mudaaharaadka nagu qasbe maalin kasta baadaa nalaga qaadaa qof waxa noo qabanaya mala hadda cunug walaalkeena meeshan lagu dilay maalin kasta nusdoora nalaga qaadaa qof waxa noo qabta anan dadkan shan kuna ku wadnaa nusdoora lagaga qaadaa wax aan ka faa'iidooyo malaan shidaal qaaliya ugu naqday mootii sideed doora ku wadaa nusdoora lagaga qaadanaa waxaan awooda malaan waa lii dilooya lacagta loo dilay wiilkan ku shaqaysanaya mootada labalagoolayda ayaa ah mid si maalinla ah looga qaado mootoleyda haddii ay diidaanna loo dilo waxaana maalmo ka hor ka dhacay halka lagu dilay wiilkan fal dil ah oo loo geystay wiil ku shaqaysanaya gaadiidka mootada kaas oo isagana naftiisa ku waayey toban kun oo shilinka soomaaliga ah